urur dhakhaatiira oo dhallinyaro ayaa daawooyin lacag la-aana gaarsiiyey dadka ku nool tuulada afweyne oo ka tirsan deegaanka legdheera ismaamulkan gaarisa ururkan oo la yidhaahdo youth for umma ayaa ah dhakhaatiir ka howlgala isbitaalada magaalada gaarisa waxayna sheegeen in ayagu ay iskooda isu soo abaabuleen islamarkaana daawooyinkan ay soo gaarsiiyeen afweyne waxay sidoo kale sheegeen inay u mahadcelinayaan dowladda ismaamulka gaarisa iyo m c a-ga laga soo doorta degmo waaxeedkaasi baraki oo afweyne ay ka tirsan tahay waxaan nahay group organisation oo dhakhaatiir ah magacooda la youth for umma oo horay u samaysay medical medical camp horey u samaysay waxaan horey ugu samayna meelo fara badan maanta waxaan joognaa afweyne oo aan ku samaynayno medical camp aan ku samaynayno dadka aan rabno inaan gaarno waa ilaa afar boqol ilaa shan boqol qof inaan saacidayno daawooyin baa jiraan lab servicesaa jirta waxaa kaloo jira a n c visit also nutritional support we also doing chronic illness uh, awareness dadka aan u sheegayno mada dhibka ay leedahay breshaga iyo sokorta ay leedahay marka waxaan u mahad celinaynaa m c a ga waxaan u mahad celinaynaa county government who also supported us with this facility uh, dadka ayaan rabna inaan garab qabanno insha allah marka way ku mahadsantihiin meeshan waxaa iskugu imaadeen youth for umma youth for umma waa organization organizationkan maxaa waaye waa isku waa organization oo takhtarin oo gaaris kula dhasheen kuddi ragaarse kuddi isku imaadeen oo rabaan dadkood inay caawiyaan maxaan mahad u celinaynaa intay nagala qayb gashay oo ama fund nagu caawiyaan county governmentka mahad u celinaynaa oona siiyaan wakti aan dadka kula kulanno oona siiyaan rusqa istabaalkii aan ku isticmaali lahayn maxaan maxaan mahad u celinaynaa baraki ward m c a-ga laga soo doortay xasan muheshimiwa xasan oo asagana naga caawiyey maanta inaan noo fududeeyey inaan maanta dadka la kulanno xildhibaanka degmo waaxeedkaasi baraki xasan daahir nuur xasan geeley ayaa dhankiisa u mahadnaqay dhakhaatiirtan iskooda isu soo bixiyey ee halkaasi daawooyinkan keenay asagoona dhanka kale baaq u diray dowlad deegaanka gaarisa ee uu hogaamiye barasaab nadiif jaamac aadan waxaan aad ugu mahad celinayaa walaalaheen muslimiinta ee soomaalida ee takhtariinta ah hay-adda isku magac yeerto youth for umma waa hay-ad dhallinyaro oo takhaatiir shan takhtariin oo waaweyn clinical officers loo yaqaano arcio waxaa ku jira qolada shaybaarka iyo nases alxamdulilah waa dabac ka imaaday ayaka ay noo garteen maskaxdooda iyo khibradooda iyo jeebkooda inay ku soo sadaqaysteen inay daawo noo keenaan inay wakhtigooda ku soo bixiyaan dadka walaalahoodna maanta u sameeyaan baaritaan iyo iyo iyo daaweyn ay ku sameeyaan mahad allah subxaana wa tacaala waa iskale mahadda kalena walaalaheen baa iskale dowladdan gaarisa countyna way mahadsan tahay waxaan ugu baaqahayaa dowladda inay ka dadaasho arrimaha caafimaadka iyo arrimaha cistaalka ugu dambayntii qaar ka mida dadka deggan tuulada afweyna ayaa ayaguna ka hadlay daawooyinkan la soo gaarsiiyey aad waxaan ugu mahad celinayaa hay-addan ee daawada noo keentay oo si aad dadka maanta u caawiyeen yaan ugu mahad celinayaa nimankii dhakhtiriinta ahaa ee dhallinta ahaa ee arrintan ka fikireen ee arrintan soo qalqaaliyeen ee juhuudi geliyeen oo wakhtigooda dhan ku dhumiyeen ayagana mahad baan u celinhaynaa khayr allaha siiyo bishaar axmed dhaqane warbaahinta star garis